الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii toban iyo toddobaad kitaabka mukhtasaru saqiir la yidhaahdo sakadaan kusoo jirnay faslun fi zakaati zuruuci wathimaar waa waxaa laga hadlayaa miraha iyo zuruucda sakadooda walaa tajibu fi الzuruuci wاthimaari ilaa maa yuqtacatu fi xaalat اlاkhtiyaar walaa tajibu sakadii waajibi mayso ma waajibto fi zuruuci zuruucda dhexdeeda iyo wathimaari miraha dhexdooda ilaa fii maa shay mooyaane shaygaasoo yuqtaatu la quudaysto fii xaalati اlikhtiyaari doorashada xaaladeeda xaalat اlikhtiyaar ikhtiyaar marka qofku uu ku sugan yahay waxa la quudaysta mooyaane himaar mirihii timirta timirtii iyo ma garanaysaa cinabkii zabiibkii waa himaartii weeye zuruucduna waa raashinkan kale oo shaciirtii iyo heed baa la yidhaahdaa geleydii iyo masagadii iyo beriiskii iyo burkii iyo kuwaas baa la yidhaahdaa waxaasoo kale waa waxyaalaha la quudayso xaalat alikhtiyaar zakaa laga rabaa fatajibu way waajibaysaa zakadii bibuduwi salaaxi thamari miraha salaaxooda iyo wanaagooda muuqashadiisa ayaa sakadii ku waajibaysaa miraha salaaxooda iyo wanaagooda haddou muuqdo bibuduwi salaaxi thamar miraha inay salaax gaareen oo wanaagsanaadeen daahirideeda iyo muuqashadeeda mirahaas inay aafadii dhaafeen oo curdankii dhaafeen oo bololkii dhaafeen iyo suuskii ay wanaagsanaadeen taa haddii la gaaro iyo washtidaadi ilxabbi xabadda iyo mirta darnaanshaheeda mirta haddii adkaato miruhu xoog yeeshaan wixii xubuub ah weeyaan wixii thamar ahna inay salaaxoodu muuqdo wey bishardi an yakuuna waa inuu yahay halaaa mi-ati saacin saddex boqol oo saac waxaa raashinkaa qofka u soo baxay waxaa shardiya inuu gaarayo saddex boqol oo saac wa saacu halka saacina arbacatu amdaadin waa afar mud nisaabka meesha ay ku gaadho wey sakagoys saddex boqol oo saac saacuna waa afar mud nisaabku waa shan khamsatu awsuq shan ratirar wey shan wisqi wixii ka yar sako laguma leh dayib sidaas bay noqonaysa sideed boqol labaatan iyo shan kiilo kilogram bay isku tegeysaa wayajibu waxaa waajiba fii daalika kaas dhexdiisa nisfu lcushuri cushur niskiis barkiisa macnaha in suqiya haddii la waraabiyey bimawnatin kharash haddii lagu waraabiyey waxaan qofka u soo baxay wuxuu bixinayaa nisfu lcushur cushur maxaa la yidhaahdaa toban meeloodoo meel meesha tobnaad baa cushur la dhahaa meeshaas sii kala bar niskeed waa haddii kharash lagu waraabiyey oo biyo lasoo dhaanshay iyo motoor iyo booyad iyo waxaa haddii lagu waraabiyey toban meelood raashinka u qaybi saddexda boqol oo saac meesha tobnaad sii kala bar barkeed buu bixinaya sagaal meelood iyo barna isaga u haraya nisfulcushur baa la yidhaahdaa wain suqiya haddii lagu waraabiyey bikayri ma'uunatin kharash la-aan aan kharash lagu waraabin ka madarin waa roob oo kale ilaahay baa raxmad beerta u keenay roob ilaahay keenay bay ku baa lagu waraabiyey fa fiihi kaa dhexdiisa waxa ah al- alcushruba ah toban meelood meel nis- lasii kala bari maayo meesha tobnaad baa la bixinaya ilaa kharash ma gelin awal waa loo sii yeereeyey kharash baa galay qofka ma'uuna iyo kharash baa gashay nis baa laga sii qaada jaa- jaafan xaalu yahay mid engegan munaqan xaalu yahay mid la saafi yeelay qubkii iyo qasharkii waa in laga saafi yeelay raashinka oo laga haadiyey waana inuu yahay miro mid qalalan oo aan qoyanayna curdan ahayn waa inuu yahay waay wa tudamu zuruucu zarciyada waa la dumaa raashinada soo baxay bacduhaa barkeed ilaa bacdun barka kalea loo dumaa fii ikmaali nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa nisaabka in la buuxiyo sow nisaab sakagoys u gaaraan raashinkan hadda baxay iyo raashinkii ka horreeyoo baxay waa la isku tirinayaa waa la isku xisaabinayaa ikmaalu nisaab baa la raadinayaa nisaab inuu dhammaystirmo waase i- idaa kaanad markay tahay jinsan hal nooc wa xusidad lana goosto fii caami waaxidin isku hal sano midhaha raashinka dhexdiisa hadday go-een saddexdan bilood mirihii la jartay mirihii saddexda kale la gooyey mirihii lixda kale la gooyey waa la isku xisaabinayaa hadday isku nooc yihiin waa isla zarci geley masago waa isla nooc isku sanad hadday mar tahay isku noocna yihiin waa la isku xisaabinayaa waa la isku xisaabinayaa markaas saas baa loo maamulaya oo ikmaalu nisaab baa la yihahdaa dhammaystirka nisaabka la yihahdaa ayib waa beriis iyo beriis isku sanadna waa la gooyey labaiyo toban bilood gudahood wixii la gooyey waa la isku xisaabinayaa midhaha saasaa loola dhaqmayaa oo loo maamulayaa fii nisaabi dahabi tan waxa weeyaan waa dahabkii waa ma dahabu waxay ka dhigan tahay waa fasal kale ka dhigan tahayo faslun fii nisaabi dahabi bimacnaa dahabku muxuu ku saka goynayaa wa ama dahabu dahabkii fa nisaabuhu nisaabkiisu cishruuna mihqaalan labaatan mihqaal wey labaatan diinaar baa looga jeedaa mihqaalka labaatan diinaar wey wاlmihqaalu halka mihqaali arbacatu wacishruuna qiiraadan afar iyo labaatan qiiraad wey afar iyo labaatan qiiraad halka mihqaal ba ah wa nisaabulfidati fidada nisaabkeeduna qiiraadka laftiisa waa toddobaatan iyo laba xaboo raashin oo shaciir oo kale buu u dhigmaa aan laga saarin qubka wa nisaabu lfidati fidada nisaabkeedu miata dirhamin laba boqoloo dirham wey islaamiyin oo islaam loo nisbeeyey dirhamkii islaamiga ahaa baa la rabaa dirhamkii hore oo jaahiliga ahaa maaha waagii hore ahaa waa kala badan yihiin kan islaamiga ah laba boqol oo dirham oo min fidatin fida xaggeed ka ahaaday fidadaasoo khaalisatin saafi ah oo laga saafi yeelay wixii maqshuush ah ee lagu dhexdhex daray nuxaas iyo wax kale iyo waa inaysan ku jirin wadirhamu lislaamiyu dirhamka islaamiga ah sabcata cashara qiraada toddoba-iyo toban qiraad wey ilaa khumsa qiraadin qiraad shan meelood loo dhigay meeshii mooyaane dee waagii horaa la isticmaali jiray qiraadkii oo juz ah waxaa la isticmaali jiray lacago taana mid ahay kumi baa la isticmaali jiray shilin baa la isticmaali jiray sumuli baa la isticmaali jiray waxaa weeyaan oo kan weyn shilinkan weyn ka wada yar halka shilin intaasoo kumi intaasoo taano intaasoo sumuli ya walaa tajibu zakaatu zakadu ma waajibayso xataa yaxuula calayhi alxawl ilaa sanadku soo wareego sanad markuu soo wareego baa zakadu waajibaysaa kabil kabil uu lacagta haysto wa zakaatuhu zakadiisuna rubcu lcushri wey rubculcushri waa maxay toban meelood u qaybi meesha tobnaad afar u qaybi mid ka mid a rubc cushur rubciis baa la bixinayaa lacagta hadday dahab tahay iyo hadday fido tahay wayushradu waxaa la shardiyaa fii daalika kaa dhexdiisa allaa yakuuna inuusan ahayn xuliyan xulli dahabkaasi mubaaxan bannaan xulli bannaan oo qof dumara u bannaan oo wixii isku qurxinaysay dahabkii dumarku qaadanayeen oo intii u bannaanayd sake ka bixiya la dhihi maayo waa inuusan xulli ahayn intii u bannaanayd yaan xadgudubka ahayn hadday qabaan dumarku sake laga bixin maayo xulli mubaaxa la yidhaahdaa oo dad baa moodaya qofkii dumar oo wuxuun xullida ah qaataba in zako laga doonayo xullida u bannaan hadday tahay sake laguma leh xoolaha shaqeeyo oo kale oo awrta iyo dibida iyo saas oo kale aan waxba looga raba isagoo qofka xoolihiisa ay ka mid yihiin gaadiidka shaqeeyo oo kale sidaan sake loogu lahayn oo kale wey laakiin isticmaal xaaraana haddii dahabkan meesha u yaal sakaa laga rabaa nin baa dahab samaysay meelahaas rag jinjima qaba iyo kuwo dahabya qaba iyo adduun weynaha markii la tago baa jira marka qofkay u bannaanayd qof aan ahayn hadduu waxaan wato waa laga doonayaa ama islaantii baaba waxay qaadatay israaf dahab israaf oo xaddhaaf ah oo intii u bannaanayd ka badan taas la mid maaha wayajibu waxaa waajiba fi lmacdani macdanti macdantaasoo min adahabi dahab ka ahaatay walfidati fido rubucu cushrihi cushurkiisa rubciis toban meelood meeshi meeshaa rubceed ayaa la bixinayaa rubculcushur baa la yidhaahdaa waa maxay waa macdan meel baa waxaa laga helay dahab ama fido idaa kaana markuu ahaado nisaaban nisaab nisaab hadduu dhan yahay wax lala soo baxay fil xaali hadda waa isla markaasaa laga rabaa sanad inuu soo wareego tan lama rabo qof baa meel iska qoto macdan buu ka hel macdanaha kale maaha dheemanada kale maaha batroolada kale maaha waa macdan dahab iyo fido ah marka uu la soo baxo isla markiiba waxaa la rabaa rubculcushur inuu ka bixiyo ayaa la doonayaa rubculcushur baa la yidhaahdaa cushur waa barata waa meesha tobnaad toban markii loo qabsho meesha tobnaad wey rubcuna taasoo afar loo sii qaybiyey wey sanad inuu dhammaadana shardi maahae fil xaaliba ku yidhi isla markiiba ayaa la doonayaa in laga bixiyo macdantu waa wax ilaahay meesha ku abuuray makaankan oo dhulkaasa haddee waxaa lagu abuuray waxyaalo cajiiba waxyaalo kale hadday tahay biro iyo lu-lu iyo jawharo kale ma aha zake lagama rabo macdantaas weeyaan kanna wuxuu ku leeyahay manhalku hadday wuxuu batrool iyo waxaas ay yihiin maya dahab iyo fido maaha wixii waaye kuwaasoo kale maya weeyaan falaa zakaata fii gayrihima min almacaadini kalbatrool wanuxaas sida batroolka iyo nuxaasta iyo waxaas iyagu waxa weeyaan waa macdan laakiin dahab iyo fida maaha dahab iyo fida maaha waama rikaazu rikaaska waxaa la yidhaha rikaasku waa maxay jaahiliyadu waxay aaseen isagaa kuu sheegaya wahuwa rikaasku dafiinu ljaahiliyati jaahiliyadu waxay aasteen wey dafiin islaamnimada ka hor ummadihii noolaa baa kayd meel ku aastay muslimiintii baa la soo baxay rikaas baa la yidhaahdaaye fa fiihi kaa dhexdiisa waxau ahaada waxaa ahaaday alkhumusu shan meelood meel fi lxaali isla markiiba sanad inuu soo wareego shardi maaha meelaha hadda adduunka dahabiye iyo inta buuro la iska gar laqoto iyo godad iyo adduun laga helaa jira laakiin dad kala yaqaano wixifka hala fahansan wey marka kuwana jaahili baa aso ummad baa meesha dhigata kuwana ilaahay baaba iskaga abuuray maaha in wax ummadi kuma ridan dhulka middaan dad meesha ku aasteen rikaas baa la yidhaahdaa shan meelood meel baa la bixinayaa isla markiiba kolkiiba bishardi isna an yakuuna waa inuu yahay dahaban dahab ow fidatan fido waa inuu dahab yahay ama fido yahay dheemanada kale adaa iska leh haba lagaama rabo wa an yuujada waa in la helo shaygan fii mawaatin meelaan cidno lahayn aw milkin ama milki dhexdiis milkigaasoo axyaahu isagu nooleeyey dhulkan uu kala soo baxay alaabtan dahabkiiyo fidada ah meel mawaad ah waa horta wuxu waa inay dahab yihiin ama fido waa shardi nisaab waa inay dhan yihiin waa labo jaahiliyadii hoose hore waa inay aaseen oo waa wixii ka horreeyey nebi maxamed intaa lasoo dirin calayhi salatu wasalaam jaahiliyaa lagu magacaabo waxaa loogu magacaabay likahrati jahaalaatihim jahligooda tira badnaantiisa shardiga afraad meel mawaad ee cidna lahaynee kharaab ahee waa in laga helo ama fii milkin axyaahu dhul ou isagu lahaa oo uu nooleeyey dhulkiisi uu nooleeyey booska u noolaystay baa alaabta laga qufay oo laga helay markaa weeyaan markaasay waajibaysaa weeye zakadu wa tajibu zakaatu tijaarati ganacsiga iyo baayac mushtariga alaab rogrogidda tijaaradaas sakadeedu way waajibin idaa balaqad iyana markay gaadho nisaaban nisaab aakhira alxawli sanadka aakhirkiisa gebagabadiis ninbaa gana qof baa ganacsi ku jira alaab buu rogrogtaa hadba noociyo hadba waxbuu keenaa dukaamadaa iyo bakaaradaa iyo farmashiyadaa iyo ganacsigaa iyo waxay doonto ha ahaato sanadku markuu gebageba yahay baa la qiimeynayaa markii la qiimeeyo haddii ay nisaab iyo sakagoys gaadho qiimuhu alcagtu gaadha gaadho sakaa laga rabaa wuxuu badeecu qofkaan haysaa koow waaye ganacsiba uga niyeysa alaabtii noocaas ahayd baa la qiimeeyey alaab kayd u aho iskaga taallaa ma aha waa alaab la rogrogo sanad baa soo wareegay ilaa markuu milkiyey ilaa hadda aakhirkii u dambeeyey haddii la doono bilihii hore xooluhu sakagoys maba dhammayn bishii u dambeeyey safarkau keeno intoo lacag badan ka faa'iidey alaab badan faa'iidaa helay bay nisaab gaadha hadday doonto sanadkao dhan inay nisaab ahayd shardi maaha nisaab baa wixii gaareen sakaa laga bixinayaa wahiya sakadaasina rubucu cushri اlqiimati qiimaha cushurkiis cushurkaas cushurku waa toban meelood meel meeshaa tobnaad rubuceed afar meelood meesheed wey ayaa la bixinaya boqol kun hadday qiimuhu soo baxo boqol kun baa soo baxay boqol milyan baa soo baxday milyanka luqadeenni hore ah soomaaligan waaya doolaradan iyo waxaan baa waddanka qabsaday oo aan dee waddankii baan haysan dowlad fiican oo lacag iyo nidaam dalkii leeyahay boqol milyan baa maalan haysa toban meelood baa loo qaybinaya toban meelood isleeg boqol milyan lacagtii markii xoolihii la qiimeeyey baqaarka taallay iyo gudukaanka boqol qiimihii wuxuu noqday boqol milyan toban u qaybi meeshii waa imisa toban milyan toban milyuun wey meesha tobankaa milyan baa afar loo sii qaybinaya meeshaa tobnaad horta cushur baa la dhahaa cushurkaas afar usii qaybi meeshiiba laba milyan iyo iyo badh shan boqol macnaha bay noqotay sax wey laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo bar laba milyan iyo bartaas waa rubuculcushur toban meelood meel waa toban milyan tobankii afar u qaybi laba milyan iyo bar laba milyan iyo bar buu bixinayaa intii kale isagay u haraysaa sagaashankii milyanoo hore iyo halkaanoo labada milyan iyo barkaan ma ahay toddoba milyan iyo bar soo ma harin waxaaso dhan isagaa iskugu daro qof baa marka wuxuu intaaso dhan isagaa leh qof baa wuxuu ku bakaylayaa intaa yare boqol milyan ka laga baxshay laba milyan iyo bar markaasaa xoolihii oo dhan ka xumaanayaan oo ka kharimayaan oo waxay noqonayaan xoolo masaakiinta xaqooda ku jiro oo san u madax bannaanayn oo dhibaataysan boqol ariya buu neef kaga bakaylaya boqol ariya neef baa la bixinaya fartan marku gaaro soo neef lama bixinayo boqol markuu gaaro weli waa neefki waa laba boqol iyo labaatan markuu gaaro xataa weli waa neefki boqol iyo labaatan waa intee afartanaad saddex afartanaad afartankii kuwaad neefkii ahaabaa weli socda neefkiibaa ku bakaylayaa markaas wuxuu noqonayaa wixii ciqaab iyo maanicu zakada qofkii zakada diiday dhibaato lahaa buu qaadanaya hal neef buu ku bakayl neefka labaad markii boqol iyo labaatan iyo kow arigu gaaro buu imaan lahaa marka ilaahay baaba u fududeeyey dadka wax yaray bixinayaan waxi badnaa iyagayba u harayaan kaa leeya war intaan siiya dadkii ilaahay siiyey hadday lacag tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday raashin tahay hala siiya dadkii lahaa intiibay ku bakaylayaan waaye taasina wata darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab